إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeeney raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweyna waxaa ka mid ah waxaa isa soo taraya dilalka bareerka ah ee askarta dowladda federaalka u geysanayaan dhallinyarada ku shaqaysata mootooyinka ee ka howlgala magaalada muqdisho magaalada mooyaale ay gumaysato dowladda itoobiya ayaa laga helay cudurka furuqa daanyarada dowladda xabashida itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay xaq u leedahay dekadda casab ee ku taala dalka eritereya xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa weerar afka ay ku qaaday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka isagoo ku eedeeyey inay dhacday hantidii dalka guryo badanna ka dhisatay intaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkuugu hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobadii aan idiin soo sheegnay قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqo duucan waa habeennimo arbaca ay taariikhda miilaadiguna ku beegan tahay toddobaiyo labaatanka bisha shanaad laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan waxaa isa soo taraya dilalka bareerka ay askarta dowladda federaalka u geysanayaan dhallinyarada ku shaqaysata mootooyinka ee ka howlgala magaalada muqdisho faahfaahin qodobkan ku saabsan iyo farxaan cali cabdulaahi dilka dhallinyarada kaxaysa mootooyinka ayaa wax iska caadi ah ka noqday muqdisho waxaana dhalinta badankood lagu dilaa dhac loo geysanayo hantidooda sida in ciidamadu ay dhallinyarada ku qasbaan inay xoog ku qaadaan iyagoo aan lacag bixin haddii ay diidaanna sidaasi nafta lagu dhaafiyo qaar ka mid ah dhallinyarada oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka joogtada ah ee ay kala kulmayaan ciidamada iyagoo sheegay in isbuucii lasoo dhaafay ay ugu dambaysay dil ay askartu u geysteen wadayaasha mootooyinka haddaba waa kan mid ka mid ah wadayaasha mootobajaajta oo sheegaya in arrintani iyaga keliya aysan ku koobnayn balse tahay mid si joogto ah ay ula kulmaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho qabadda ugu weyn oo maantana haysato shacabka iyo maaragtaa dadka masaakiinta shaqaysanaya xamar waa lagu wada dareemaya wax oo lagu wada siman yahay waay kii gaadiid wato iyo kii lugeynaya caqabadda way haysataa ninna waddada taagna wuxuu kuleeyay leesan ma wadataa maya shan doora tuur shan doora saakaa soo kacay adi ma helin asina wuxuu kuleeyay shan doora tuur shaatigiisaa cad mahay birtiisu la soo baxaa birtiisaa taagan haddii aad taad waa iska celinaa toban iyo lixaa lagugu fiiraa wallaahi waa jirtaa waa jirtaa aad iyo aad waa jirtaa wax kale mala lagu dilo wax kale mala lagu dilo waxaan lagu dilaa hore ii qaad hadda isbuucii lasoo dhaafto beellaa midaan loogu dilay wax loo dilay wax kale ma ahayn hore ii qaad maku qaadi karo furaha laga baxsaday sidee furaha iiga baxsanay fureegiisii markuu la qabso umaagayna xabadaan ugu istaagaa lahay mid kaloo waxaan arkaya gaari buruuf aho oo nin sarkaale ama nin xildhibaan ay wato inta lagu dhuftay war maxaa ugu dhufteen walaalo qoriga madax loogu dhuftay anigaa ii jeed had shalay qofaa qaaday harnacna ii geeyu dhahay waa geeyey albarakaa ka soo qaaday saddex door isiyaan dhahay laba i baraa haystaa wax kale meesii u dhahay meeshii markaan geeyeyna lacagta waa kuu tuuraa inuu dhahay oo saas nambarku geliyey itusi markaan dhahay afar baa loosu dhigaa imis marka walan laba door i bar aniga aan shaqaystay aan afar baa loota liigu tuuray muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayay dilalka iyo dhibaatooyinka kale ee ay dhallinyarada ku shaqaysata mootooyinka noocyadooda kala duwan kala kulmaan ciidamada dowladda federaalka magaalada mooyaale ay gumaysato dowladda itoobiya ayaa laga helay cudurka furuqa daanyarada faahfaahinta qodobkanina waxaa halka ka soo jeedinaya maxamed muudey abu muslim ugu yaraan laba kiis oo ah cudurka furuqa daanyarada ayaa laga helay hooyo iyo cunug yar oo ay dhashay waxaana la ogaaday in ay qabaan kadib markii baaritaan lagu sameeyey war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda itoobiya ayaa lagu sheegay jiritaanka kiiskani labadani ruux ayaana weli la ildaran cudurkan hooyada iyo ilmaha yar ee ay dhashay ee qabaa cudurkani ayaa ku nool magaalada mooyaale oo ku hoos jirta gumaysiga dowladaha kenya iyo itoobiya waxaana loo badinayaa inuu xanuunkana magaaladaasi ugu yimid dhanka waddanka kenya oo uu ku faafay dowladda xabashida itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay xaq u leedahay dekadda casab ee ku taala dalka eritereya waxaa warkanna halka ka soo jeedinaya wariyaheena cadnaan xaaji muxsiin la taliyaha amniga qaranka ee abiy axmed ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay xaq u leeyihiin xeebta dekedda casab ee dalka eritereya halkaasoo uu sheegay inay oga maqan yihiin dad iyo dhaqan ay xabashidu leedahay sida uu hadalka u dhigay isagoo waraysi siinayay warbaahinta ku hadasha afka xabashida itoobiya ayaa waxa uu dadka itoobiyaanka ah ugu baaqay inay u midoobaan sidii ay eritereya uga soo ceshan lahaayeen xeebta casab oo uu tilmaamay inay iyagu leeyihiin muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa sii kordhayay damaca dowladda xabashida itoobiya ee ku aadan helitaanka badda casab wargeesyada iyo warbaahinada dalka itoobiya ayaana waxa ay baahinayeen war la xiriira in itoobiya ay xaq u leedahay xeebaha dalka eritereya arrintan ayaa waxa ay xiisad hor leh ka dhex xabuureysaa labada dowladood ee itoobiya iyo eritereya oo markii horeba isku hub urursanayay waxaana hadda laga cabsi qabaa in xiisadoodu cirka isku sii shareerto islamarkaana uu dagaal ka dhex qarxo abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa uu horay u sheegay inay muhiim tahay in itoobiyaanku ay helaan marin biyood xoog iyo xeeladna ay isugu geyn doonaan sidii ay ku heli lahaayeen tekad ay iyagu maamulaan dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa weerar afka ay ku qaaday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka isagoo ku eedeeyey inay dhacday hantida dalka guryo badanna ka dhisatay faahfaahinta qodobkanina waxaa halka ka soo jeedinaya waryaheena farxaan cali cabdulaahi sacadaq cabdulaahi cabdi oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa weerar afka ah ku qaaday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowladda federaalka sacadiyo yaasiin xaaji wuxuuna ku eedeeyey inay dhacday hanti badan oo ay lahaayeen shacabka soomaaliyeed wuxuu sheegay inay guryo badan oo ku yaalla xamar ka dhisatay hantidaasi iyadoo markii hore ka timid maraykanka dalkana joogta muddo yar shalayna waad arkayseen waxay bannaanka la soo istaagtay canshuur bixiyaashii dalka lacagtoodii baad cunaysaan sacdiya waxaan u malaynayaa waddanka dhanba waxay joogtaa afar sano guryaha ugu badan ee magaaladan ku leedahay goroway ka dhisatay minnesooray ka dhisatay xoolaha ugu badan ee dalkan laga dhacay gabadha dhacday iyada waayo marka canshuurta dalka ayadaa inta badan boobta guryo ka dhisatay magaalada muqdishona guryo ku leh marka taa ha la ogaado shalay hadday beenbeen iyo firimbi ku timaadee sacdiya waxaa uu sheegayaa sharci darre ayay ku fadhidaa waxaanan hadda soo saaraynaa qaraar ka dhana baarlamaankaanna waxaan filayaa hadday sii guddoomiye aadan madoobe iyo guddoomiye ku-xigeen abshirow guddoomiye ku-xigeenka labaad aysan tallaabo sharci ah qaadin annagaa qaadi doona sidoo kale wuxuu xusay inay ka tirsan tahay xisbiga xasan sheekh taasoo uu sheegay inay ku weynayso xilka guddoomiyenimada marka loo eego xeerarka ay dejisteen sacdiya sharciyan waxaan aaminsanahay inaysan ahayn guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka waxa ay jibisay qodobka lixdan iyo shanaad ee dastuurka waxay ka mid noqotay bila soomaaliya xisbiga madaxweynehay ka mid tahay marka maadaama ay ka mid tahay muxuu ahaa xubin ka mida xisbiga guddoomiye ku-xigeen ay tahay sharci darre ayay ku fadhidaa meesha ay ku guddoominaysaa guddoonka markaad maqasho waa guddoonka iyo labadiisa xubnood qodobka lixdan iyo shanaad ee dastuurka ayaa sheegaya guddoonku sidiisa waxaa loo doortay dhexdhexaadnima loo doortay inuusan xisbi ka tirsanayn baarlamaankan u dhexeeyo sacdiya haddana si cad ayay ugu tumatay oo waxay fadhidaa meeshan madaxweynaha dowladda federaalka iyo xukuumadda u dhisan ayuu eedeymo u jeediyey isagoona xusay dhulboobka ay ka wadaan muqdisho iyo fashilka dulhoganaya annaga xukuumadda waxaan u haynaa inay ku fashilmeen shal aad u jeedda toddoba kartoonay waxay geeyeen iyadoo dagaallo iyo dad intaa soomaaliyeed naga dhinteen marka xukuumad yacni xuquuqdii ciidanka cunaysa dhismihii ciidanka muxuu ah sida aad aragtay moorarka ciidanka dishay maanta inta inta la soo istaagan waxyaabahaad aragtay marka xukuumadda waa dhaliilaynaa sacdiya iyo guddoonka qaybo ka mid ah dhulkaaseeta lagu laaluushay xubno kaloo golaha muxuu ah golaha xukuumadda lagu laaluushay idinku markhaatia ka tihin magaaladan guryihii dawladda ay lahayd hantidii maguurtada ah ee dalkan waa la dhistay waa la qaatay madaxda ugu sarraysa uu madaxweynuhu kow ka yahay ee ay ka mid yihiin xubnaha golaha wasiirada taliyaal ciidan intaasba waxay qayb ka yihiin dadkii muxuu ah hantida bulshada ummadda wada dhexaysa qaatay taasba waxaan idiin sheegaynaa bulshay waa la dhacay si kastaba khilaafaadkan soo ifbaxaya ayaa ku soo beegmaya iyadoo waayadii u dambeeyey uu isqabqabsi siyaasadeed ka dhex jiray gudaha baarlamaanka dowladda federaalka waxayna tani sii hurinaysaa xiisadda siyaasadeed ee ka dhex alowsan xubnaha baarlamaanka marka laga yimaado eedeymaha loo soo jeediyey haweenaydan ayaa waxaa geesta kale mar sii horraysay ay u gaftay diinta islaamka oo ah dastuurka ay ku dhaqmaan ummadda muslimka ah waxayna sheegtay inaan la diidin dhowaanshaha loo dhowaanayo shisheeyaha iyo reer galbeedka kuna nuuxnuuxsatay in shisheeye loo dhowaado tahay arrin wanaagsan iyadoona tidhi waa loo dhowaan oo walawadagaaloobi taasi oo diinta islaamka ka fog islamarkaana uu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam muslimiinta faray in iyaga iyo kuwa waddada allah ka beeray aynan dabkoodu is-aragga dhegaystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa warka habeenaod kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan